بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم إن walaalayaal insha allahu tacaala waxaan ka warrami doonaa qisadii qaaruun ina qaaruuna kana min qowmi muusa qaaruun waxa uu ka mid ahaa qoomkii nebi muuse calayhi salaam bal ee wuxuu ahaa ehelkiisii kuwii ugu dhowaa oo nebi muuse calayhi salaam iyo qaaruun waxaa lasoo wariyaa inay ahaayeen ilmaadeer oo qaaruun waxaa la odhan jiray qaaruun ibnu yashar ibnu qaahith nebi muusena waxaa la odhan jiray muusa ibnu cimraan ibnu qaahith marka yashar ibnu qaahith iyo cimraan ibnu qaahith waa laba nino walaalo ah marka muuse iyo qaaruunna waxay noqonayaan laban ilmaadeer ah marka ehelkii nebi muuse calayhi salaam kuwii ugu dhowaa ayuu ka mid ahaa qaaruun allah subxaana wa tacaala wuxuu siiyey xoolo fara badan iyo hanti fara badan laakiin ku kadsoomay oo waa ku kibray oo waa isla weynaaday wuxuuna seegay daartii adduunyo iyo tii aakhiraba ninka kan allah subxaana wa tacaala waxau ku tilmaamay inuu hanti fara badan badan uu lahaa oo xataa hantidiisa khasnadaha waaweyn ee uu leeyahay aan furihiisa cidiqaadi karin maa ina mafaatixahu latanuu bilcusbati ulilquwa kooxda ugu xooga weyn leh ayaan qaadi karaynin furayaasha khasnadihiisa lagu furay bal qiyaas marka furihii khasnada ayaa kooxda ugu xooga weyn leh bal ee la dhaho lixdan farasku in ka badan ayaan furahaa qaadi karan markaa bal khasnadu intay leekaanaysa subxaan allah khasnadaha waaweyn ayuu lahaa hanti badan ayuu lahaa wuu ku kajoomay waa ku kibray waa isla weynaaday nebi muuse calayhi salaam iyo qoomkiisii waa la taliyeen waa u nasteexayeen way waaniyeen laakiin waxba kamuusan qaadan nebi muuse iyo dadkii ehelkiisa ahaa waxay ku dhaheen laa tafrax ina allaha laa yuxibu alfarixiin ha farxin oo ha kibrin eeba ma jecla kuwa isla weyn ee farxa ee kibra ma jecla e wabtaqi fimaa aataaka allahu daar alaakhira kuna doon oo ku raadi oo ku raadicee waxa uu eebba uu ku siiyey daarta aakhiro ku raadi walaa tansa nasiibaka min addunya hana halmaamin oo ha ilaawin qaybta iyo nasiibka aad ku leedahay adduunyada macnaha adduunyo iyo aakhiraba labadaba u shaqayso laakiin ninka kan ma uusan qaadanin nasteexadan iyo waanada tan waxa uu soo taagnaa oo waxa uu yidhi inamaa uutiituhaa calaa cilmin cindi xoolahan iyo hantidan waxaa la ii siiyey cilmi aan dadka dheerahay karti aan dadka dheerahay fikrad iyo caqli iyo sharaf aan dadka dheerahay ayaa lai siiyey walidaalika wuxuu sheegtay baa la yidhi in xoolahan faraha badan le loo siiyey abaalgud uu ilaahay ayaa ijecel marka abaalgud ahaan ayaa lay siiyey xoolaha kan subxaan allah bal u fiirso kibirkaasi inta uu leeyahay walidaalik xoolahiisii intay tira bateen ayuu wuxuu diiday inuu zakada bixi zakadii laga qaadayay dadkii muslimiinta ahay nebi muuse calayhi salaam uu nebiga u ahaa ayuu diiday inuu sakadii xoolihiisa ka bixiyo war kunka dirham hal dirham ka bixi kunka diinaar hal dirham diinaar ka bixi ma jirto waa lagu kari waayey subxaan allah bal e wuxuu isku dayay inuu dhagar u sameeyo oo dhagar uu u maleego nebigii ilaahay ee kaliim araxmaan muuse calayhi salaam waxaa la sheegaa maalin maalmaha ka mid ah inuu gabadh jidhkeeda ka ganacsata uu siiyey xoolo oo uu ku yidhi waxaa tagtaa majliska ama meesha golaha uu fadhiistay nebi muuse calayhi salaam oo waxaad tidhaahdaa muuse ayaa i fara xumeeyey walciyaadu billah bal u fiirso dhagarta uu maleegayo gabadhii way soo baxday waxay u timi meeshii uu majliskii u nebi muuse calayhi salaam uu fadhiyey wayna dhawaaqday wixii ay sheegaysay ama hadalkii uu ninkaas kusoo buufiyey ayay ku tidhi dadkii nebi muuse calayhi salaam ilaahay ayuu u sujuuday waa baryey waxa uu ka baryay inuu dulmiga ninkaas qaaruun uu wado uu allah subxaana wa tacaala ka qabto gabadhii nebi muuse calayhi salaam waa dhaariyey gabadhii way toobad keentay ilaahay bay usoo noqotay waxayna tidhi waxa isoo igu kalifay in aan been abuurkan intan leegaan sheego qaaruun ayaa igu kalifay subxaana allah marka qaaruun allah subaa nebi muuse calayhi salaam ilaahay buu baryay inuu dulmigiisa ninkaa uu ka kor yeelo dadkii reer bani israail ninka kan subxaan allah waxaa la sheegaa marka uu soo baxayo wuu isu soo qurxin jiray oo fardaha baqlaha uu wato dahab iyo jawharad iyo macdano aan weligeedba la isticmaalin laguna arkin dhulka ay ku noolaayeen nebi muuse calayhi salaam ma dhulka masar bay ahayd lama garanayo meeshay ahayd inay masar ahayd xilligii ay masar ay joogeen nebi muuse calayhi salaam iyo markii ay kasoo baxeen ee fircoon lagu qarqiyey badda ee ay yimaadeen saxaraha sinai lama garanayo runtii meeshay ay ahayd calaa kulli xaal meeshay ahaydba waxa uu ninkani usoo bixi jiray qoomkiis isaga oo doonaya in uu ummadda usoo bandhigo xoolaha uu haysto iyo hantida uu haysto addoommada u shaqaynayay dumarka jaariyaadka ah ee u shaqaynayay xoolihiisii marka intuu soo baxo fi yowma ziina maalin ayuu iska lahaa maalinta qurux quruxda la dhaho oo uu ku xaragoonayo uu dadka tusaya xaragadiis marka taaj weyn buu soo xuran jiray farda waaweyn ayuu soo xuran jiray dahab buu isku soo buuxin jiray subxaan allah marka dadku way daawan jireen wadaday soo istaagi jireen qolo halkan ay istaagantahay dhanka mido qolana halkan kan marka kuwii muminiinta ahaa kuwii muminiinta aan ahayn laakiin qalbigooda laga yaabay in adduunye raadis ay ahaayeen waxay isku odhan jireen alla ninkan wuu nasiib wanaagsan yahay subxaan allah baloo fiirsaday wuxuu ilaahay siiyey haddii aan anagu sidiisoo kale ahaan lahayn waxay noqon lahayd nasiib aada u wanaagsan nasiib weyn bay noqon lahayd laakiin mu'miniinta ayaa waxay ku dhaheen war ninka kan waa lagu kadiyey waa ninkan wuu ku kibray waa ku gaaloobay diintii nebi muusena calayhi salaam waa kaga baxay maalintii dambe ayuu nebi muuse calayhi salaam u yimi qaaruun wuxuuna ku yidhi isaga oo nebi muuse calayhi salaam jarribaya ayuu wuxuu ku yidhi xoolaha aniga waxaa la ii siiyey sharaf aan u leeyahay adiga haddii lagu siiyey nebinimo waa nebi muuse ayuu sheegay calayhi salaam adiga haddii lagu siiyey nebinimo aniga waxaa lay siiyo xoolo iyo hanti ayuu yidhi ninkii qaaruun wuxuuna yidhi waan is-habaaraynaa isoo habaar aniguna waan ku habaaraya subxaan allah bal u fiirso ninkaasi wuxuu samaynaya nebi muuse calayhi salaam ayuu habaaray habaar buu bilaabay inuu habaaro laakiin lagama aqbalin ducadiisii iyo habaarkiisii kadibna isaga ayaa ku yidhi nebi muuse calayhi salaam anigana i habaar hadday balaan eegno wuu jarribayaa subxaan allah balofers nebi muuse calayhi salaam waxaa soo aroortay in ulu eebbe subxaana wa tacaala ka dalbaday in loo furo in uu amri karo dhulka maalintaas dabeedna allah subxaana wa tacaala wuxuu u waxyooday nebi muuse in loo ogol yahay inuu dhulka amro nebi muuse calayhi salaam waxa uu amray dhulkii waxau ku yidhi liq dhulka la goo deetana ninkii qaaruun dhulka ayaa la go-ay haddana nebi muuse wuxuu yidhi xoolihiisoo dhan dhulka ha la go-o dhulkii ayaa xoolihiisii la go-ay iyo wix allaaliyo wixii uu hanti uu lahaa subxaana allah fakhasafnaa bihi wa bidaarihi larda ayuu allah leeyahy subxana wa tacala waxaan dhulka la goynay isagii qaaruun ahaa iyo xoolihiisii iyo wuxuu hanti lahaaba meel allah leeya meel u qabtay xaguu qabtay dhulka ayaa lala gooyay walidaalika dhulka ayuu sii socdaa ayay dhahaan culammada qaar sida qataada oo kale waxau ku leeyahay dhulka sidii loola gooyey ilaa yowma alqiyaama sagxadda dhexe waa sii socdaa unguntaa hoose ayuunba kusii jiraa subxaan allah qoladii markaa shalay toole tamaniyeysay ee doonaysay xoolaha la siiyey qaaruun oo kale ayaa shalay tumeeyey oo waxay dhaheen war shallaytadeenne bal haddii aanu ilaahay inugu galladaysto xoolahaas la siiyey qaaruun oo kale iminkana inagana dhulka waa laynala goyn lahaa allah subxaana wa tacaala qisada tan ayuu kaga warramay qur-aankiisa isaga oo doonaya inuu inooga tusaalo dhigo dadka kibra isla weyn kibirku macnihiisu waa maxay kibirku macnihiisu waxa weeye adiga oo bosishonkii aad taagnayd iska weyneeye waxaa kasoo horjeeda cagsigeeda ah tawaaduca tawaaducu waxa weeye meeshii aada deganayd ama bosishankaagii oo aada hoos isaga dhigtid ayaa la dhahaa tawaaduc laakiin haddii aad sare isaga qaadid waxaa la dhahaa subxaan allah waa kibir wuu isla weyn yahay qofkaas wuu isla weyn yahay kibirkaasina waxa weeye waxyaalaha koowaad ee sababa in diinta laga ridoobo in diinta laga baxo waana dembigii ugu horreeyey ee cirka lagu sameeyey ibliis maxaa lagaga soo saaray subxaan allah jannada maxaa dembigii ugu horreysay muxuu aha kibir buu ah waxauu yidhi nebi aadan waan ka sharaf badnahay ayuu yidhi umana sujuudaya maadaama aad ilaahay oo isaga ka abuurtay dhoobo anigana adiga abuurtay dab ama naar iga abuurtay iskuma dhigmin aniga ayaa ka sharaf badan oo ka awood badan arintaas ayaa eeba subxaana wa tacaala ku dayriyey oo uu jannadii kaga soo tuuray aakharina cadaab uu ku mutaystay walciyaadu billah qisada tan cibro qaadasho badan ayay leedahay intaas ayaynu insha allahu tacaala kusoo koobaynaa iminka assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu wabillahi towfiiq